halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeystaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa subax axada bisha ogostna waa siddeed iyo toban sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa saacaddu lixdii iyo barhkii subaxnimo waxaanad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban iyo weliba herarka efemyada iyo weliba geeska afrika idaacaddana waxaa haatan si wada jira halkan idinkala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan
qodobada aad dhegeystiray idaacaddeenna saa kuu maqli doontaanna waxaa ka mid ah
waxaa loo soo raray iyadoo boormo la icraamiyey yaa loo soo raray odayaashii jaaraha hortaalka ay soo guureen carabba ku ka deganayd dukaamo camiran bay lahayd magaaladii say u dhamnayd jaaraha horta waxaa loo soo raray boor wax kale oo soo guuray carabtii deganayd zaylac deganayd baa xoog u soo guursay
waa sheekh cabdilaahi sheekh cali jawaar oo ka mida culimmada boorama oo ka warramaya sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay markii la soo degay magaalada boorama waxaa kale oo dhegeystayaal maqli doontaan dowladda switzerland oo bilowday inay baadho telefoonada dadka dalkaasi iska dhiibaya ee muhaajiriinta ah qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad idaacaddan subaxnimo ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
golaha milatariga ee kumeelgaadhka ee dalka suudaan iyo hogaanka dibadbaxayaasha dhigaya ayaa magaalada caasimadda dalkaasi ee khartuum ku kala seexday heshiis awood qaybsi ah oo taariikhi ah heshiiskan ayaa dhabaha u xaadhaya in labada dhinac ay soo dhisaan gole isku dhaf ah oo ka kooban militari iyo rayd kuwaasi oo shaqayn doona muddo saddex sano ah ilaa iyo inta laga gaadhayo doorashooyin islamarkaana hogaanka ay qabanayaan rayidku iyadoo saxeixa heshiisku uu ahaa mid kooban ayaa haddana saacado kadib caasimadda khartuum waxaa ka socday dibadbaxyo heshiiska loogu dabaaldegayo dadka reer suudaan ayaa ruxayay calaamo islamarkaana ku dhawaaqayay halkudhigyo caan ah oo ahaa xilligii dibadbaxyada kuwaasi oo ay uga caansanaayeen kelmadda madaniya oo macnaheedu yahay rayidka waxaana heshiiskani uu noqonayaa guul u soo hoyatay dadkii rayidka ahaa ee dibadbaxyada dhigayay kuwaasi oo dalbanayay in la sameeyo xukuumad cusub oo weliba rayid ah mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in qarax culus oo ka dhacay gudaha hool aroos lagu dhigayay magaalada caasimadda dalkaasi ee kabuul ay ku dhinteen islamarkaana dhaawacyo ka soo gaadheen dad badan oo rayida ma jirto cid rasmi ah oo islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay caasimadda galbeedka caasimadda dalkaasi ee kaabuul iyadoo dadka halkaasi wax ku noqdeen badankoodu ay ka soo jeedeen dadka laga tirada badan yahay ee loo yaqaano hazara oo ka mid ah dadka shiicada nasraat rahimi oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi afghanistan oo xaqiijiyey qaraxasi ayaa ku eedeeyey waxa ugu yeedhay cadowga afghanistan inay fuliyeen hase yeeshee ma aanu bixin wax faahfaahin oo intaasi ka badan
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada boorama ayaa looga dabaaldegay sanad guuradii boqolaadii kasoo wareegtay markii magaaladaasi la degay iyada oo ay xus arintaasi ku saabsan la qabtay ayaa waxaa warbixintan inoo haya haashim sheekh cumar good xaflad lagu maamuusayo xuska boqol sano guuradii ka soo wareegtay bilowgii magaalanimada boorama oo socon doonta saddex maalmood ayaa ka qabsoontay magaalada xafladani ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada ee ku nool gobolka awdal iyo marti sharaf kale oo ka socotay gobollada somalilan iyo dalka jabuuti sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar waa sheekhalbeledka magaalada boorama isagoo tilmaamaya taariikhda la bilaabay magaalada iyo meelaha dadku degganaayeen ka hor ee laga soo guuray ayaa waxa uu u sheegay idaacadda v o a in boorama la degay kii
waxaa loo soo raray iyadoo boorama la icraamiyey yaa loo soo raray odayaashii jaaraha hortaalka ay soo guureen carabba ku ka deganayd dukaamo camiran bay lahayd magaaladii say u dhamnayd jaaraha horta waxaa loo soo raray boorama wax kale oo soo guuray carabtii deganayd zaylac deganayd baa xoog u soo guursay halkan waxaan ku hayaa miidiyaha ayaan iminka ii ogolaanaynin inaan magacyadoodii tiriye siddeed iyo soddon qof baan magacyadoodii ku hayaa oo carab ah oo dukaamo oo ka furnaa odayadii kolkii ay degeen waxay ku bilaabeen oo yidhaahdeen cid kastoo soomaaliyeed oo imanaysa waa u furantahay bay dhahdeen magaalada markaa boorama magaalo taariikhiba ayay ahayd ummadda soomaaliyeedna aad iyo aad baa loogu soo wada dhoweynayey maantadanna oo aan joognana ummadda soomaaliyeed waan ku soo dhoweynaynaa gobolka awdal caam wuxuu ku ahaa arrimaha ay ka mid tahay iskaa wuxuu qabsada oo horta halkii lagu aasaasay ee booniyo ay ka mid ahayd dalku kolkii uu burburay jaamacadihii u horreeyey ee maxayday ee la sameeyey dhiskii somalilan oo la dhisay oo lagu dhisay nabadgelyada booramo lagu dhisay taasoo suurtagal ay noqon weyday meel kale in shir lagu qabta ay suurtagal noqon weyday oo ummaddu ay wada qirayso yaa booramo lagu aasaasay markaa xuskani waxaa noogu talagalay jielka naga dambeeya inaannu ku tirtirsano waxqabadka horumarka ilbaxnimada wada noolaanshaha ummadda lala noolaado oo laguna noolaado nabad dalka oo la xoojiyo nabadiisa wax soo saarkiisa
soo kale guddoomiyaha degmada boorama sulaybaan xasan xaddi oo isaga ay ku soo beegantay wakhtii uu madax ka yahay magaalada iyo degmada guud ahaan ayaa wuxuu sharaxaad ka bixiyey ujeeddada xafladdan ay u qabteen
waxa waajib nagu ah kol haddii boqolkii sanno aa isxidhay inaannu maanta sheegnay waajib nagu noqoto ilaahay nasiib igu beegay aniga taasina waxa weeyaan waa mid taariikhdii ay lahayd dadka iminka markaan ka sheekaynay saddex maalmood ay socon doontaa in markaa dib loo xasuusiyo wixii jiray iyo maanta marxaladda ay marayso boorama macnaha boqolku maaha markii degmo loo aqoonsaday layidhi waa distrig layidhi maaha waxa weeye waa markii magaalo ahaan loo aqoonsamay ee ay ka dhismeen guryo ee magaalo loo aqoonsaday la degi karoo bableshon degan yihiin ayaa boqol jirsaday intii hore gerged iyo daabiyad yar iyo waxaasay iska ahayd laakiin qorshahaan u qabanin taasay ahayd dadka ka soo jeeday xadaaradda ay lahaayeen inta ay soo martay waxa weeyaan dhulka aqoonta ku caanbaxay cilmiga ku caanbaxay nabadda ku caanbaxay markaa dee waajib bay nagu tahay inaan sheegnaa
xuskaasi markaa muxuu tarayaa magaalada ee uu ku soo kordhinayaa baasileeda wuxuu tarayaa runtii laba arrimood bay ka soo dhex baxayaanoo taariikhda ay leedahay iyo xadaaradda boorama leedahay in la ogaado muddada ay jirtay laftigeeda in la ogaado marka laga gooyo intii ay daabiyeed ama ay ahayd tuulo yar oo intii magaalo loo aqoonsaday ay boqol jirto waxa kale oo aan doonayna waxa wanaagsan waa layskaga daydaaya in berri kamaale annagana lanagaga daydo oo degmooyinka kale ee somalilanna saasoo kale wakhtiga ay lahaayeen iyo xadaaradahoogii ay xusaan booramana la sheego waxay caan ku tahay bulshada xuskan ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahayd yusor abraar oo iyaduna ka mid ah aqoon-yahanka u dhashay magaalada boorama waxaanay tilmaantay in muhiimadda xusku uu noqdo mid lagu qorsheeyo mustaqbalka horumarka ay gaadhi doonto magaaladani
dani iyo aqoonsigan maanta laga hadlaya u noqdo saldhig dhaqaalaha sida boorama dhaqaalaheeda loo soo qaadi lahaa iyo magaalo walba boqolka sannadooda dambe in laga hadlo marka dhibaatada waxaa xumaan noqonaysa haddii labada boqole sannadood marka la dabaaldegayo ama halkan la taagan yahay ama waxweyne ku soo kordhin marka waxa weye in magaalada loo sameeyo plan five year plan shanta sannada soo socda tobanka sannadooda soo socda oo mar walba la gaadho maxay ahayday mar walba tallaabooyin hore loo qaado xagga dhaqaalaha taas markay dhacdo mar walba dhaqaaluhu oo magaalada dhaqaalaheedu kor u soo kaco dhallinyaradan dibadda u yaacaysa magaaladay fadhiisanayaan waddankay joogayaan waddankooday wax u qabanayaan haddiise ay u haystaan inayna waxbaba ka helaynin oo waxba ku soo kordhaynin marka ay jaamacad ka soo baxaan ay gurigoodii ku noqonayaan oona shaqooyin loo abuurin oo shaqooyin ay jirin ay ka qabtaan marka hadde waxa weeyaan iyakiina waxay ku noqonaysaa inayna ama kuwii ka dambeeyay ayna waxba baranin because dee rajoba ma arkayaan kuwii joogayna ay dibadaha u yaacaan intiisa u yaacayaan ugu yaacaan dibaduhuna sidii hore loo yaacayay maaha sidoo kale wakiilka u fadhiya dalka jabuuti somalilan xuseen cumar kawaaliye oo isaguna ahaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda xuska boqol sanno jirka ee magaaladan boorama ayaa dhankiisa ku sifeeyey mid habboon oo loo baahan yahay in magaalooyinka kale ee soomaaliduna ay kaga daydaan anigoo ah xuseen cumar kawaaliye oo ninka u jooga reberesantaanka jabuuti somalilanda waxaanan la midnay maanta buurama anigoo wafdi ballaaran wada uu ka mid yahay maxamed aadan sheey oo diblomaad afartan sano loo dahan jiray waxaana u nimidnay boqol jirkii ka soo wareegay maalintii loo aqoonsaday magaalo magaalada buurama anigoo afkii jamhuuriyadda jabuuti ku hadlaya magacii madaxweynaha magacii marwada koobaad magacii xukuumadda jabuuti oo dhan iyo magacayga gaarka waxaan leeyahay maayarka iyo magaalada buurama iyo salaadiintooda iyo uqaashooda iyo shicib weynahoogaba hambalyo hambalyo hambalyo baan leeyahay waxaan ka aragnay xaggaa waa wax lagaga daydo waa inay ku daydaan magaalooyinka kale ee degmadan oo dhan
dadka qaar ayaa iyaguna qaba fikir ah in loo baahnaa in xuska noocan oo kale ah si ka weyn loo maamusi lahaa balse xafladan xuska ah ee loo qabtay boqolguuradii ka soo wareegtay wakhtigii dhidibada loo taagay magaaladan boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa noqonaysa mid ku cusub islamarkaana ka duwan munaasabadaha la xuso ee soomaalida haashim sheekh cumar good v o e boorama
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal subax wacan oo wanaagsan dowladda switzerlan ayaa bilowday inay baadho telefoonka dadka dalkaasi iska dhiibaya muhaajiriinta si loo ogaado haybtooda iyo weliba halka ay ka yimaadeen wariyahayaga xuseen barre ayaa arrintaasi ka waraystay mustafa bashiir goobdoon oo ah aqoon-yahan muddo badan dalkaasi ku nool
xuseen waa sharcigan waa sharci oo si ku meel gaarah loo bilaabo sanadka labada kun iyo toban iyo tobadii iyo siddeed iyo tobankii maaha si sharci si furan loo sheegay waxay ahayd sharci dadka qaxootiga cusub goobaha ay kasoo gelayaan oo lagu baaro la-anta socdaalka waddanka switzerland ayaa samaysay barnaamij lagu lagu baaraya macluumaadka telefoonada iyo kombyuutarada dadka magalidoonka ah ay soo gelaya dalkan marka barnaamijkan hadda ayuu soo shacbaxay oo si toosa ay u sheegto wasaaradda cadaaladda iyo socdaalka ayagoo sheegaya inay baaritaankoodii uu faa'iido u lahay dadka qaxootiga ee cusub ee imaanaya oona haysan jinsiyadahooda ama dhalashada waddamada ay ka yimaadeen si loo caddeeyo taa ayaa sababtay ayay leeyihiin baaritaankan aan samayno marka sidee lagu ogaan karaa qofka haybtiisa haddii telefoonkiisa la baaro waxay leeyihiin waxaan ku ogaan karnaa telefoonada dadka inaan inay dadka ay furaan ay ku ogaadaan meelaha waci jiray ama meelahu telefoonada kula hadlay iyo hadday noqdo dadka wata kombyuutaradooda kale inay ku ogaadaan sidaa ogta xuseen oo dadka intooda badan qaxootiga ay ka yimaada wadamada afghanistan soomaaliya eritrea ma wataan dhalasho iyo caddeyn jinsiyadooda saas daraaddeed ayay leeyihiin baaritaanka aan sameynay aan ku sameynay ilaa shan boqol iyo lixdan iyo shan aan baaritaan aan sameyno telefoonada combyuuteraha faa'iido ayaa nooga soo baxday oy leeyihiin laakiin maaha dadka degan waddanka in la baarayo waa dadka soo gelaya oo codsanaya dalabka qaxootinimo laakiin hay-adaha xuquuqa insaanka waxay leeyihiin baaritaanka iyo iyo sirta qofka oo la helay macluumaadka laga helay waxaa laga yaaba waxyaalo kale in loo isticmaalo hadday noqon lahayd waxyaalaha argaxisadoo kale ama qofka lagu talax tago shaksiyaddiisa sidee u arkeen markaa dadka iyagu soo galootiga arrintan mashruuca mashruuc cusub waaye oo laba sano socday dadka intooda badan hadda ay kusoo baraarugeen markii lasoo bandhigay ama jaraadada halkan ay wax ka qoreen waxaana baarlamaanka laga codsaday in maalnimadii khamiisteeda lasoo bandhigay in baarlamaanka arrintan baaritaan ku sameeyo si arrintan aysan u noqon arrin ku fida dalka switzerland oo dadyooga kale ama weliba dadka swiiska ayaga xataa lagu sameeya baaritaano marka olada udooda xuquuq insaanka iyo sharci yaqaanada arrintan waa ay ka digayaan waxay leeyihiin ma mudna in arrintan la sameeyo waxay ahayd in xogaa ay go-aan ay ka qaataan baarlamaanka ama laga soo saaro mashruuc laakiin sidaa ogtahay xuseenow dadka dembiyada galaa hadee noqon lahayd criminalka argixisado kale ama dadkan daroogada si gooni ah ayay booliisku arrintan u dabagalaan oo mararka qaarkood waxaad moodaaba sharci gooniya inay inay booliisku ay qabaan baaritaanadaas qofka aan taleefon ama kombyuter wadan ee soo gelaya switzerland arrintani see u saameynaysaa qofka ma saameynaydo ayaga waxay leeyihiin baaritaanada ay sameeyaan oo kale boqol kiiba shan iyo toban ayay xoog badan ay ku heleen xoog ay aruuriyeen oo asalkoodii dadku meelihii ka yimaadeen iyo jidadka ay soo mareen ayay ka helayaan dadka muha- muhaajiriinta ah ay imaanayeen marka waxay leeyihin waa barnaamij bilaabayo ahay sanadkii laba toban toban todobada iyo tobanka ayuu socday sanadkaana waa sii socdaa laakiin waxay leeyihiin waa waxay u ahayd wax bilaaw ah dadku in lagu ogaado jinsiyadooda laakiin qofka telefoon aan wadan iyo combyuter taasi ma quseydo laakiin waxa laga hadlaya waxaa waaye haddii barnaamijkan uu sii socdoo kale ma laga yaaba dadka gu- gudaha degan ee qoysaska ah ama dadka iskood u shaqaysta in loo isticmaalo in ayaga la dhegaysto taa weye tuhinka oo laga qabo arrintan in lagu talax tago laakiin qofka aan wadan wax waraaqa oo caddaynaya haybtiisa ama dalka uu ka soo jeedo faa'iido ma u leedahay in telefonkiisa laga ogaado in uu ka soo jeedo dal dhibaata ka jirto dhinacaas dii loo fiiriya haa dhinacaas dii laakiin dadka intooda badan waxaad ogtahay xuseenow safara dheer inay soo maraan dad waxaa laga yaabaa wadamo ay wakti badan ay deganaayeen oo kale ay kasoo haajiraan oo muddo dhowr iyo toban sano ay safar kusoo jireen oo kale dhinaca haddii loo eego waxaa laga yaabaa inay dhib ku tahay waa hagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa mustafa bashiir goobdoon oo ah aqoon-yahan muddo dheer ku noolaa dalka switzerland waxaana qadka telefoonka ugu warramaya waryahayaga xuseen bare
subax wanaagsan dhegeystayaal kadnagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dab ka kacay mid ka mid a xeryaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada gaalkacyo ayaa khasaare dhaliyey iyadoo oo duruufaha nololeed ee barakacayaashu ay iska tahay mid aada u adag faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq
lix ruux ayaa ku dhaawacantay tiro aqala-ana waa ay ku gubteen kadib dab ka kacay mid ka mid a xeryaha barakacayaasha ay ku nool yihiin oo ku taalla duleedka gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barakacayaasha ku nool xerada uu dabku ka kacay ayaa kolkii hore la daalaadhacayay maaraynta noloshooda hase ahaatee waxa ay haatan ka cabanayaan dhibaatada uu u geystay dabkii harakeeyey aqaladii ay gabaadka kaga dhiganayeen qoraxda iyo qubaha habeenkii qaar ka mid a dadkii ay taabatay dhibaatada dabka ayaa v o a waxa ay uga warameen sida xaalkooda uu yahay
dabka dhacay horta alxamdulilaahi waa kolley waa masiibo masiibadaas ilaahay naga badbaadiyey haddii naf ay naaga jarmin laakiin aan maal maalkuma aan ku waaynay Een, dabka wuxuu nagu- naga kacay walaalo shan saac iyo bar meelahaasay ahayd waa seexseexanay annagoo jiijiifanay baa waxaan aragnay dab un uuryaanta un hawada maray alxamdulilaahi ciyaal meesha waa ku jireen Een, een, xoogaa digaaga xataa meesha waa ku jireen nafteenni ayaa alla iyo ummadda kala baxnay waxaan la gaarnoo mare iyo iyo joodara iyo haba sheegin gogole ciyaalkan yaa alla iyo ummadda ciyaalka xataa dadka xataa baar- qaarkood waa gubteen dad badanaa naga gubtay wiilal iyo gabdho waa gubteen dadka ku dhaawacmay ee dhaawacyadooda sidee ahaayeen dhaawaca waa gacmaha iyo lugaha u badan iyo garbaha islaana aad naaga badan dhaawac xooggeeda islaana aad naaga gubatay inta kale waa dhibc dhibco oo dabkii ku soo dhacdhacay iyo ciyaalkii oo maryihii aan un ay ka gaareen oo jirka ilaahay u badbaadiyey dhibaato fara badana dhabka noo geystay wiilkayga iyo aniga iyo gabadhiisa u daran dadka kale kolley waa gaaray dabka laakiin annaga hadda usii dhib badan meeqa qofood waa dadka ku dhaawacmay dabka lix ruux laakiin anigii saddex unago aa u daran dabka goormee kacay marka shan saac iyo bar lix saac ku aadanaas kacay meel aska yimid cirkiiyo dhulkana war umaha oo habeynimo dabkii oo hurayeelan ka kacay anigoo usoo tutifqaalema ka kacay ilmihii waxaanan ahayna kama bixinin maxaa dabka uu ka kacay marka dabka wax aska kacay oo waxaasas ka kacay aan dhihi kara male kii oo huraaya oo na soo galay la arkay ani meelas ka yimid ma ilmaha dabka meel dhigay oo as kolkii hore hulaaqay ma aqaano dabkii oo kor ka soo tatab qaalan ka kacay ani oona baaba ba guriga as yahay ilaa ilaahay isoo dhabaqti afuuf binti xasan cigaal waa guddoomiyaha kaamka waxa ay sharaxaad ka bixinaysaa xaalka dadka barakacayaasha dad gubtay baa meeshaan jooga oo aad muxuu hayta markii horeba dhibanayaal ahaa Een, maxaan ku idhaahdaa ee, xagga nacfigana dhibanankayaal ka ahaa xagga hoygana dhibanan ka ahaa ee, xoolana uma joogin xeer ee, beerana uma qodnayn hay-adaha ayay maxaanku idhaahdaa ay hoos joogeen oo maxaan ay ku heli jireen meesha ay degan yihiin hay-adihiina waayaha kane inay ka gaabiyeen oo muxuu hayto aysan wax muxuu ahaa dheeraada aysan haynin bay annagu aan iskaga qaadanay codsi baan maanta waxaan uga mahad ilaahay baa mahadda iska leh haddaan dad nooga dhiman baan ilaahay muxuu hayto uga mahad celinaynaa hoyga lix qoys baa lix qoys ayaa horta wax gaareen laba reer baana ugu darnayd oo dhaawac iyo muxuu ahayta dhimasho kama dhicin laakiin dhaawac culusu soo gaareen inkastoo gurmad badan aysan helin dadkii waxyeellada uu u geystay dabkii ka kacay xeradii ay ku noolaayeen haddana inji o maxalli ah oo lagu magacaabo ways ayaa gaarsiiyey agab ka kooban baca iyo maacuun sida ay sheegaysa saynab cismaan caato
bismillahirahmaaniraiim cabdiwaaxid waa ku salaamay horta ilaahay mahaddiis weeye meesha dab baa ka kacay dabka ka kacana dee dab lasleeyahay waa loogu talagala ma aheena dabeelo horta waa jiraan burkijo banaanka la dhigay dhib keentana waa dhici kartaa adigu suu ku bilaabo dab baa meesha ka kacay waxna kuma dhiman dhaawac yaroo iyo mataqaanaa xoogaa dhowr qof oo guryihii ka gubteen bay noqdeen maamulkiina waa u kacay wasaaraddii caafimaadka wasaaradii haweenka wasiiraddii iyagana waa tagtay meesha annaga advice ahaana waan ka qayb galnay dhibkaasna waa jiraa maadaama hadda xilliga lagu jiro uu yahay xilli xagaa ah oo dabeylihii ay socdaan marka waxa weeye in ayagana walaalaheen waxaan ka codsanaynaa bal intay ka soo joognaan karaan dabkaas in laga taxadaro dhibkana ilaahayaa ka hayo wax kale annagu hadda sheegna male annaga waxaan gaarsiinay wixii aan ka caawini karno inaan ka caawa ka caawino agabkii iyo mata haddana waxbaan rabnaa insha allah ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in ay hadda ay ka baxaan dhiibabkan guryahan jiingada ah iyo guryahan bacyaasha inaan ka bedelno oo dadkii qaxootiga ahaa guryo loo dhisaan hadda u istaagaynaa maamulkana waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb galaan oo ay noo noo fududeeyeen qaabkii aan dhulka ku heliyihiin annaguna aan u dhisno dadkaasi xataa haddii dab uu dhaco ay maaragtay wax loo kala caynto
xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ayaa waxaa inta badan ku soo laalaabtay dab dhibaato u geystay aqalada hoyga u ah dadkaasi oo ka samaysan baca iyo baakado laysku xirxiray ha yeeshee dabkii ka kacay ee xerada ku taalla duleedka gaalkacyo lama oga ilaa iyo hadda sababta dabkaasi uu kacay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan dhegeystayaal ciddii warbixinadaasi wararkaas isaagaana waxaad dib noogala daacan kartaan boggayaga v o a somali com haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaanad ku soo dhowaataan heestan ay sida wadajirka ugu luuqeynayaan fanaaniinta reer jabuuti ee hiba cali iyo weliba maxamed cali heestaasoo alkudhigeeduna yahay ma nabad baa
wada cadaan iyo cagaarko dhalaaliyo ay caleemo xidhifyadu isgaadhe ubax wada cadaan iyo cagaarko dhalaaliyo ay caleemo xidhifyadu isgaadhe carta baa laheedo ceerigu walhanayaan ku cawaysimaa carta baa laheedo ceerigu walhanayaan ku cawaysimaa cadceed soo baxaysiyo cirka oo daruuraay caawaba manabadba caawaba caawaba cadceed subaxaysiyo cirka oo daruuraay caawaba manabadbaa caawaba caawaba manabadbaa caawaba
meen caafimaad iyo isin laguma naysto oo kaga dusheedaan xuud badan xuud badan la jooge meen caafimaad iyo isin laguma naysto oo kaga dusheedaan xuud badan la jooge ruuradkaan u baahnaa haddii caadiligu simay hawadayda weeye ruuradkaan u baahnaa haddii caadiligu simay hawadayda weeye makaadiyo cududayda midigow caawaba manabadbaa caawaba caawaba manabadbaa caawaba carfigi makaadiyo cududayda midigow caawaba manabadbaa caawaba caawaba
callaylehe cibaadoyi coday gobi ku hadasho lagu caafimaadaad cindigayga cindigayga gelise callaylehe cibaadoyi coday gobi ku hadasho lagu caafimaadaad cindigayga cindigaygan gelise ticiraano caawadanankeenna
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi halkudhigeedu ahaa caawama nabadba ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii subaxnimo oo halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen xuseen barre iyo anigoo cabdixakiid maxamed shurwac iyo guud ahaan bahda v o edu leh sidaa iyo nabadgelyo
cadceed subaxaysiyo cirka oo daruuraay caawaba manabadba caawaba caawaba manabadba caawaba cadceed subaxaysiyo cirka oo daruuraay caawaba manabadba caawaba caawaba manabadba cibaadoy
anafaya goorku yaa wiil aana geliyo cuudkiiba ku wada cididi mayse anafaya goorku yaa wiil aana geliyo cuudkiiba ku wada